بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وتارة يأخذه ثلث الباقي بعد ضوي الفروض والأرزاق هذا إذا ما كانت المقاصمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة وتارة يأخذه سدس المال وليس عنه نازلا بحال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها الناظمك رحمة الله عليه waxaynu ku soo jirnay isaga oo inooga warramay xaalaadkii awowga iyo walaaluhu ay ku wax ku wada dhexlayeen siiba marka aan ahlu farad la joogin ee ay isku keliyaystaan walaalaha iyo awowgu waxaynuna soo aragnay in xaaladda iyada ah haddii walaaluhu awowga ay thulu markaa labalaabkii ama mithlayhi ay ka yar yihiin in markaa awowga muqaasamadu ay u fiican tahay labada xaalee uu wax ku qaadanayo hadday labanlaabkii ka yar yihiin in muqaasamo uu wax ku qaybsanayo hadday labanlaabkii ka bataanna thulusu jamiici ilmaal inuu mutaysanayo hadday labanlaabkii ku sargo-naadaan oo midhna aanu dheerayn midhna aanu ka dhinayna labada xaalo isugu mid bay ahayd markaa sidaasi ayuu naadimku labada xaalo inoogu tilmaamay xaaladda ay siman yihiin waxba muu tilmaamin laakiin innagaa ishaarnay laakiin isagu markuu labadaa inoo tilmaamay ayuu yidhi caddayntaa iyada ah su-aal dambe kaga kaafto marka masale kastoo awow ku jiro iyo walaalo oo aan ehlu farad la joogin sidaasi baad ula dhaqmaysaa haddana wuxuu rabaa xaaladii labaad ee ehlu farad uu la joogay inuu inoo caddeeyo iyadana sida loola dhaqmayo awowga iyo walaalaha wuxuu yidhi wa taaratan ya'khudhu hulha albaaqi wa taaratan marna ya'khudu wuu qaataa awowgii thulutha albaaqi baaqiga thuluska baaqigii ayuu qaataa baaqiga thuluskii ayuu qaataa inta soo hadhay ee ahlu faradku ka tegey ayuu qaataa thuluskii bacda dawil furuudi ahlu faradka dabadood ayaanu sidaa qaataa iyo wal arsaaqi ciddii macayaytoy markaa la arsaaqayay ee meesha risqi laga siinayey oo dhaxalkii ah haddii la yidhaahdo risqigani maanta waa risqi maksuus ah oo dhaxalkii ah waa la odhan karaa oo waa iska uun faradkii wax lagu dhaxlay ayuunbuu tilmaamaya oo iska sii akidayaa sidaa waa la odhan karaa oo markaa beydka ayuu ku buuxiyey bacda dawi lfuruudi waalarsaaqi arsaaqi macnaa bacda dawi lfuruudi kuwa faradka u saaxiibka ah iyo walarsaaqi faradkan laftiisa haddee risqigii ah oo markaa kuwa arsaaqda iyo markaa faradkaba u saaxiibka ah oo la yahdo isku hal shay uun ayuu uga jeedaa sidaa waa la yidhi ahlulcilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen isku hal shay ugama jeedo ee arsaaqi wuxuu ku ishaarayaa في qwlه تaعaaلى وإdا xadر الqسمة أulو الqربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا آيادا علماء السلف انتي كتكتي اني محكمة تهي ولا اوغي هي تفسير كمركا قيبها يوغو كلا بخين واي كمي تهي in waxa weeye looga jeedo marka qaybtii dhaxalka ah ee halkii dadka warasada ah wax loogu qaybinayay goobtaa ay ka soo qayb galaan dad xigaal ah oo maydka xigaal u ah ama dad aqoon ah oo iyaba sida qoladan wax loo qaybinayo looga dhintay iyana looga dhintay iyo dad baahan oo masaakiin ah marka meeshii wax lagu qaybsado in wax loo dhiibo farsuquuhum minhu iyagana wax siiya oo ka arsaaqa oo wax u dhiiba oo hantidaa ay soo dul istaageen ha ka qadinina eh oo qofba intuu dhaxalu helayaanu jeebka ku shubane waxa looga dhiibo haddii aanay suuragal ahayn in wax looga dhiibo oo ay dadku yihiin dad yaryar ama dad waalan iyo wax la mid ah oo hantidoodu aanay tabaruc gelaynin iyo in wax laga bixiyo waquuluu lahum qawla macruufa hadal wanaagsan ku dhaha aqwaasha markaa salafku ayadda saareen bay ka mid tahay marka hadal wanaagsan ku dhaha oo waxaad tidhaahdaan waxa weeye annaba waxba ka qaadan mayno oo dadkaa markaa aan tabaruca ehelka u ahayn ayaa hantidan leh hadday iyaguba maanta dad awood u leh inay hantidooda ku tasarufaan ay yihiin wax waydi siin lahaayeen ee iska raalli noqda hantidani hanti inoo cuntamaysa ma aha marka taana waa suuragal oo naadimku inuu tilmaamayo waar kuwii faradka u saaxiibka ahaa markay waxoodii qaataan dadkii kale meesha wax looga yaro dhiibaya kuwaa faradka qaatay waxooda ay in yar sacabka u saarayeenna meesha ka dhaqaaqaan qoladan isku soo hadhay waxa weeye ayuu huluthulbaaqi intan laga tegay ayuu mutaysanayaa sidaana waa uu noqon kartaa waana sida ay yidhaahdaan waabay fiican tahay oo sidaa in loo galo ayaa fiican oo labada kelmadood aan isku hal macne laga dhigine la kala duwo wa taaratan mar ya'khudu wuu qaadanayaa awowgii hulutha albaaqi baaqiga huluskii buu qaadanayaa bacda dawi lfuruudi dadka ahlu faradka a dabadood kuwa faradka u saaxiibka a dabadood baanu intaa qaadanaya waalarsaaqi kuwaa markaa wax loo dhiibayo intaa dabadeed ayuu huluthulbaaqi qaadan ama la yidhaahdo furuud iyo arsaaq wuu isku akidayuun risqiga halkan la tilmaamaya waa risqi maksuus ah waana irsigii uun oo dhaxalkuun baa looga jeedaa ee kaa kale isba maksuuska ah loogama jeedo haadaa kaasi buu yidhi xukunka noocaasi ahi markuu hulusulbaaqiga qaadanaya buu rabaa inuu qeyd u xidho oo uu caddeeyo xaaladaasi marka ay tahay wuxuu yidhi haadaa xukumkaasi idaa maa kaanat ilmuqaasama idaa iyo maa hadday iska daba dhacaan maada ayaa ziyaado ah yaa taaliban khud faa'ida maa bacda idaa zaa'idah sidii bacdu ahlilcilmi ay ku ishaareen nadmi ahaan haadaa xukumkaasina idaa maa kaanat ilmuqaasama ay idaa kaanat ilmuqaasama waa markay tahay qaybtu tanqusuhu mid ka nusqaaminaysa can daaka ay can daaka huluthi huluskaa isaga hulusulbaaqigaa isaga ah waa markay ka nusqaaminayso bilmusaaxamati bisababi almusaaxama cidhiidhi sababkii marka ay kaga nusqaaminayso xaaladda iyada ah ayaa huluthulbaaqi la siiyaa marka meeshii ehlu farad joogo mar wuxuu qaataa huluthulbaaqi huluthulbaaqi waxaa la siiyaa marka muqaasamadu ay markaa hulusulbaaqi hoos marinayso oo walaalihii intay labanlaabkii ka bateen haddii wax loola qaybiyo walaalahan la jooga odaygu hulusulbaaqi wax ka yar baa ku beegmaya xaaladda noocaasi oo kale ah naqnusqaanta waxaad gelinaysaa walaalaha isagana thulusulbaaqi ukamil dawaabid baanay leedahay oo xaalad kasta wuxuu mutaysanayo dawaabid baa lagu gartaa laakiin ma doonayo iminka inaan u bambaxo si aan waktigu inoogu dheeraan xaalad kastoo uu leeyahay markaad masalada saa u eegto ayay ku caddaanaysaa inuu thulusulbaaqi leeyahay iyo inuu muqaasamo leeyahay iyo inuu susudusuljamiic ilmaal leeyahay faradka la qaatay ee meesha ka baxay markaad ogaato ayay markiiba ku caddaanaysaa marka wuxuu leeyahay mar wuxuu qaataa thulusulbaaqi haddaynu si kale u nidhaahno soo ururinnana marka ahlu farad la joogo saddex xaala midunbu wax ku qaadanaya ahlu faradku markay meesha ka baxaan ee waxooda qaataan inta soo hadhay huluskeed inuu qaato oo thulusulbaaqi la siiyo inuu walaalaha la muqaasameeyo wax la qaybsado waa xaalad labaad in marka horeba sudusu jamiicil maal la siiyo xoolaha lix meelood meel in la siiyo saddexdaa tii u dheefroon ayuunbaa la siinaya mid kastana dawaabid lagu gartaa baa jirta haddaad iska qiyaasto aadba eegto adaan dawaabidda u eeginna oo tidhaahid markuu thulusulbaaqi qaatay waa intaa markuu muqaasamo qaatana waa intaa markuu sudus qaatana waa intaa teebaa badantaa dabeedna aada siisana waad heshaa marka markuu thulusulbaaqiga ku uu qaadanayay buu kuu tilmaamo wuxuu yidhi hada ida ma kanat almuqaasama waa marka ay tahay muqaasamadu tanqusuhu mid dhimaysa can daka ay can daka thulusulbaaqi thulusulbaaqigaa isagaa waa markay ka dhimayso oo maxay kaga dhimaysaa bilmusaaxama bisabab almusaaxama cidhiidhin sababteed waa markay kaga dhimayso oo walaalaha la jooga baa labalaab ka badan oo cidhiidhyaya waxaynuna hore u soo ishaarnay markaynu xajbiga maraynay xajbu nuqsaanka waxa loo yaqaano ee shaksiga kale nusqaan geliya oo aynu nidhi ahlul markaa asxaabul miiraadka oo dhan dadka wax dhaxla oo dhan ama ahlu farad ha noqdeen ama casaba ha noqdeene xajbu nuqsaan waa galaa waana inagii nidhi laba weji buu ka yimaadaa xajbu nuqsaanku oo isaga baab gaara kumaynaan soo arag laakiin waxaynu ku soo aragnay dee markaa markii ahlu faradka wax lagu dhexlayana shuruudda wax lagu dhexlayo marba qofka nuqsaani gelaysae marba farad ka guuraya waynu soo aragnay casabada lafteeduna marba markay tiradoodu badato inay iscidhiidhyayaan waynu soo aragnay bal wakhtiyada qaarkood ahlu faradka cawl baa geli doona markay u qaybsami weydo ayaa qof kastaba nusqaani geli doontaa dadkan isu yimid daraaddood oo musaaxamada iyo cidhiidhigan dhacay aawadeed marka markii nuqsaanta laba sababood buu yeeshaa baynu nidhi oo laba sababood baa keena marka musaaxama iyo intiqaal labadaasay ahayd musaaxama cidhiidhi oo qofku halkii uu joogay buu joogaayoo lagama rarine laakiin waa la cidhiidhiyey oo marka maydku wiil qura dhalo iyo markuu boqol dhalo dee boqolku way ku cidhiidhyayaan oo wixii qadar yar oo nusqaana kaaga beegmaysa halkuu markuu mid qura yahay hantidaba wada qaadan lahaa intiqaalkuna farad farad ka yar loo guuro farad casaba looga guuro ka yar casaba farad looga guuro casaba casaba looga guuro afartaasay ahayd iyaduna iyo waxa weeyaan saddexda kale oo musaaxama ahayd toddobadaa weji bay noqonayeen marka wuxuu leeyahay tani musaaxamadii bay ka mid tahay waa cidhiidhi tanqusuhu marka can daka bilmusaaxama hadday kaga dhiman mayso oo ay kaga nusqaaminayso muqaasamadu arrintaa iyada ah musaaxamada iyo cidhiidhiga ay ku soo bateen hareerihiisa ay kusoo urureen ay markaa thulusulbaaqigii hoos marinayaan oo labanlaabkii ay ka bateen waxaad samaynaysaa odayga waxaad siin thulusulbaaqi haddii aanay cidhiidhiyinna oo ay labanlaabkii ka yar yihiinna waxa weeye muqaasamada wax ku sii muqaasamada wax ku sii bishardi weliba marka waxaasina hantida intay halufaradku ka tageena bishardi waa inay rubuc ka badan tahay mar kastaba waa inay rubuc ka badan tahay haddii kale masaladu faradka markaas sidaa ma noqonayso oo thulusulbaaqigu meesha wuu ka baxaya hadday nisfiba kor marto waxba yaan rubcba odhan hadday nisfiba kor marto awowgu thulusulbaaqigu waa ma yeeshaba sideedaba hadday nisfiba kor marto waxa ay ehlu faradku qaateen hadday nisfiba kor u dhaafto awowgu ma yeesho sideedaba thulusulbaaqi ee ama waa muqaasamo ama waa sudusu jamiic ilmaal marka adugu dawaabidaanaan iminka iska diidaya inaan u gudbo e adigu saddexda xaaluunbaad marba u kala eegi oo waxay noqonaysaa haddii markay hantida ahlu faradku intay qaateen aada siiso baaqiga soo hadha saddexda tii u dheefroonuun u door thulusulbaaqi muqaasama iyo sudusu jamiic ilmaal saddexda tii u dheefroonuun u door xaaladii saddexaad buu inoo tilmaamayaa oo saddexdii marka ahlu farad uu la joogo oo wax ku qaadan jiray labuu inoo ishaaray labadaa bayd midna waa thulusulbaaqi waa markay thulusulbaaqigu u dheefroon yahay ee musaaxamo walaaluhu aanay kaga riixaynin muqaasamada haddii aanay thulusulbaaqigu u dheefroonayn oo walaalo musaaxameeyo fara badani meesha aanay jooginna muqaasamo wax kusii macnuhu saasuu u dhacaya wa taaratan marna waa markii saddexaade ya'khudu waa qaataa awowgii sudsal maali maalka suduskii buu qaataa sudusu jamiici ilmaal oo isagu sudusulbaaqi maaha inta soo hadhay suduskeed maaha waa xoolaha oo dhan suduskii wa taaratan marna ya'khudu waa qaadanayaa sudsal maali maalka lix meelood meel ahaantii baa awowgii qaadanayaa walaysa mana aha awowgu naazilan mid ka degaya oo ka hoos maraya ma aha canhu ay cani sudusi suduska isaga ah kama hoos marayo bixaalin sinaba kaga hoos mari maayo weligii sinaba kagama hoos marayo laakiin sudusku marka waa isman magac ahaan ayaanu sudus kaga hoos marayn laakiin xaqiiqatan waa dhici karta inuu ka hoos maro oo suduskuba cawlmo haddii shaygu cawlmo oo cawlgalo cawlka dib baynu ka arki doonaaye qof kastaa faradku wax ku dhaxlay waxba ku qaadan maayo ee nusqaan baa gelaysa oo awowgii waxaa laga yaabaa sudus lix meelood maali ahaan halkuu xoolaha ka lahaa subuc inuu qaato toddoba meelood meel ahaan oo nusqaani gasho laakiin magaca sudus buu ka yahay hoostana subuc buu ka yahay waa toddoba meelood meel ahaan laakiin sudusun baa lagu magacaabaya oo sudus caa'il ah ayaa la odhanayaa waa sudus cawlan ee sudus kaamila ma aha saasaa la odhanaya marka mar kastaba magaca waa sudus hadduu rabo cawl ahaan haba ku hoos maro eh wa taaratan marna ya'khudu waa qaataa awowgii sudsal maali maalka suduskii buu qaataa walaysa mana aha awowgu naasilan mid ka degaya oo ka hoos maraya canhu ay cani sudusi suduskaa isaga ah ma aha mid ka hoos maraya bixaalin ay bixaalin min alaxwaal xaal xaaladaha ka mid ah marnaba ka hoos mari maayo oo ma dhici karto in awow sudus wax ka yar la siiyo ee sudus buu leeyahay ama sudusku kaamil ha noqdo ama sudus cawlmay oo caa'ila ha noqda eh kuu doonaya ha noqda eh markaa saddexdii xaalo ee markuu ehlu farad la joogo walaalaha wax kula qaybsan jirayna saddexdaba saddexdaa bayd buu inoogu sheegay oo waxa weeye markay ehlu faradku waxooda qaataan aabbaha saddex xaalata u dheefroon eeg in waxa weeye awowga macnaha ta u dheefroon saddex xaalo eeg markay walaaluhu xalay markay ahlu faradku waxooda qaataan ee walaalaha iyo awowgu isku soo hadrhaan awowga saddex xaalo ta u dheefroon eeg inuu thulusulbaaqi maanta u dheefroon yahay inuu sudusu jamiicilmaal xoolaha oo dhan lix meelood meel ahaan in la siiyaa inay u fiican tahay iyo in muqaasama ay u fiican tahay saddexda ta u dheefroonuu wax ku sii markuu intaa inoo tilmaamay baa wuxuu rabaa inuu inoo ishaaro walaalahani waxaa dhici karta inay dhadig badhax tira noqdaan dabadeedna aada xasuusato hablaha walaalaha ah ee weliba ashiqada ama li'abka ah saddex xaalo inay lahaan jireen imaa ahlu farad inay noqdaan imaa casabatu bilkayr inay noqdaan oo ay markaa walaaladood ku casaboobaan oo raggii aynu hore usoo aragnay usoo sharaxnay walaaladood iyo kayrkood baa ahaa iyo imaa inay casabatu maca alkayr hablaha ikhwada ahy noqdaan oo akhawaadku inay noqdaan casabatu maca alkayr oo hablaha kale banaadka ah ee maydku dhalay ama inankiisu sii dhalay ay ku casaboobaan saddexda xaalaa ka suuragal ahaa ahlu farad casabatu bilkayr iyo casabatu maca alkayr markii aynu casabada soo maraynayna waynu ishaarnay oo waxaynu tilmaannay hablaha walaalada ah inay dhici karto in awowgu casabeeyo oo walaaladoodoo qura inaanay casabaynayne casabatu bilkayr awowga laftiisu inuu ka dhigi karo halkaa lafteedaynu kusoo ishaarnay tii buu rabaa inuu inoo tilmaamo oo uu ku yidhaahdo hablaha akhawaadka ah waxaad ogaanaysaa walaalkood oo qura inaanu casabayne fii baabi jad wal-ikhwa marka la joogo inuu markaa casabaynayo awowga laftiisu oo sida walaal oo kale ula dhaqmayo hablaha marba sida u dheefro markuu markanuu wax la muqaasamaynayo la qaybsanayo dee hablihii ahlu farad may noqonin inan bilow ahaan awowga maciisa ku faradowdana masalada akdariyada la yidhaahday aynu arki doonno ee naadimku inoo keeni doono taasun baa jirta ibtidaa'an bilow ahaan inan markaa awowga maciisa ehlu farad noqota iyadana lagagama taga eh marka dambuu dib ula qaybsadaa oo casabeeyaa in sha allahu markaynu akdariyada marayno ee daciifnimadkeena aynu ishaarayno ayaynu halkaa ku arki doonaa naadimkuna ina odhan doonaa wاlأkhtu laa farda maca aljadi laha fima caddaa masأalaة kamalaha zawj وأm wahmaa tamaamuha faclam fakhayru umaةi callaamuha halkaasuu in sha allah ku ishaari doona inu ku arki doonaa marka wuxuu leeyahay isagoo raba inuu inoo tilmaamo habluhu inay awowga maciisa sidii walaalkii oo kale casabatu bilkayr noqonayaan ayaa wuxuu yidhi wahwa awowgii macal inaati dhadiga la jirkiisa dhadiga la tilmaamayaana waa akhawaadkii shaqiiqaadka ama li'abka ahaa cinda alqasmi waktiga qeybta ay cinda almuqaasama muqaasamada agteeda mithlu akhin walaal oo kale weeye fii sahmihi xagga sahmiga uu qaadanayo walaal kama aha min kulli jiha laakiin naadimku raxmatullaahi caleyh isagaa qayday wejigu walaalo oo kale ka noqonayo mithlu akhin walaal oo kale weeye fii sahmihi marka sahmigiisa laga eego oo sahmiga uu qaadanayo ee lidakari mithlu xadil unhayeyn uu wax ku qaadanayo walaal oo kale uu ka dhigan yahay iyo walxukmi xagga xukumka oo inantii uu casabaynayo casabatu bilkayr intuu elufaradkii ka raro uu ka dhigayo marka xagga xukunka iyo sahmiga uu qaadanayo marka la eego mithlu akhin buu ka dhigan yahay walaal oo kale waa mithlu akhin markaasuu rabaa inuu haddaba tilmaamo min kulli jiha inaanu mithlu akhin ka ahayne masaa'ilka qaarkood inuu kaga duwan yahay markaasuu yihi ilaa maca alummi hooyada la jirkeedii mooyaane hooyada la jirkeeda mooyaane oo falaa yaxjubuhaa ma xijaabayo xajba nuqsaane macnaha xajbu nuqsaan ila hooyada awalba cidima xijaabi jirine xajbu nuqsaan kuma samaynayo bal iskaba dhaaf inuu ku sameeye hulusulmaali lahaa yasxabuhaa hulusulmaali maalka huluskii ayuu lahaa hooyadii yasxabuhaa kula saaxiibayaa oo kula joogayaa hooyada maceeda wuxuu ku joogayaa oo wax ku qayb qaadanayaa marka hooyadii oo hulusulmaal leh hulus kaamil ah ayay hooyadu qaadanaysaa oo sidii awowga qaraaweyntii oo kale iyo hulusulbaaqi iyo hooyada loo siin jiray lama siinayo oo aabbihii xalkaa kalama mid aha horu inoo soo sheegay walaalkiina kalama mid aha oo walaaluhu hadday tacadudaan hooyada sudus bay u raraan marka aabbihiina inaanu la mid ahayn horeynu usoo aragnay walaalihiina wejigaa kalama mid aha oo ikhwo tacaduday ma noqonayo u haddii meeshii masalan hal walaalahi joogo iyo hal awow ah marka horeba awowgu ma tacadude midhown buu noqdaaye awow iyo hal walaal ah hadday joogaan laba walaal la yskaga dhigi maayo oo walaalo tacaduday baa jooga ee hooyadu sudus ha qaadato la odhan maayo xaaladaas oo kale hulus kaamil ah ayay hooyadu qaadanaysaa ilaa maca alummi hooyada la jirkeedii mooyaane oo falaa yaxjubuhaa ma xijaabayo oo xajbu nuqsaan kuma samaynayo bal iskaba dhaafe hulusulmaali maalka huluskii ayuu lahaa hooyadii yasxabuhaa kula saaxiibayaayo uu markaa kula joogayaa sulus kaamil ah inay qaadato walaal oo kalena dhinaca xukunkeeda kama laha wuxuu inoo ishaarayaa oo inoo caddaynayaa awowgu hablaha walaalaha ahi markay awow la joogaan inaanay ahlu farad ahayn ee awowgani sidii walaalkoo kale inuu ula dhaqmayo o casabaynayo oo hablahaasi casabatu bilqayr ay noqonayaan oo awowgu sidii walaal oo kale in loola xisaabtamayo laakiin waa min bacdi alwujuuh waa xagga wujuuhda qaarkeed wey oo marka laga eego xagga qadarka uu qaadanayo intii walaalka oo kale lama laabkii buu qaadan markuu la qaybsanayo oo lidakari mislu xadil unhayeyn bu wax kula qaybsan xagga xukumkana casabuu ka dhigi oo ahlu farad ma noqonayso laakiin markuu xagga hooyada laga eego marka walaal laga loo tirin maayo oo isaga walaalka koobaad dheh ka labaadna inantaa dheh ama inankaa dheh la odhan maayo ee awowgu waa awow uun ee walaaluhu caadiga ah ayuun baa la eegayaa inay tiroobeen iyo inaanay tiroobin hadday doonaan kuwii li'umka ahaaba ha ku tiroobeen ee awowga agtiisa aan soo istaagay ee dhacayay hadday doonaan kuwaasiba xitaa ha ku tiroobeene waxaa la eegayaa hooyada ma la joogaan walaalo tiroobay ama waxa dhaxleen ama yaanay dhaxlin oo hala rido laakiin awowgaas sidii walaal oo kale looma tirinayo markuu masaladaa ka baxay oo ah awowgii marka aan ehlu farad la joogin walaaladii siduu wax ula qaybsanayo iyo marka ehlu farad la joogo walaaladii siduu wax ula qaybsanayo iyo hablaha siduu u casabaynayo markuu intaa inoo tilmaamay ayuu wuxuu rabaa inuu inoo tilmaamo mas'alo kale oo mucaadda la yidhaahdo waa istirsi walaaluhu ayse soo tirsanayaan mucaadda oo walaalihii baa waxay isu soo tirsanayaan awowgii bay isu gaashaan buursanayaan waayo waynagii tilmaannay walaaladu inay kuwii ashiqada ahaa ee aabbiyo hooyo iyo kuwii aabbe inay yihiin inay dhici karto intaa xaale aynu soo sheegnay mid kastaba inay qolo gaar ahi la joogto awowga oo kuwii aabbe oo qura inay la joogaan ama kuwii aabbiyo hooyo labada qolo uun waxaa dhici karta inay la wada joogaan laakiin aan walaalaha aabbe wax baahi oo loo qabaa haba yaraatee aanay jirin oo walaalaha aabbiyo hooyo ee ashiqadaahi ay ku filan yihiin awowga labanlaabkii marka mas'aladan mucaadada la yidhaahda hal mar oo quraa loo baahdaa markaa loo baahdaa waxa weeye marka walaaladu walaalada ashiqada ah markay awowga labanlaabkii ka yar yihiin markay awowga labanlaabkii ka yar yihiin ee haddaan farad la joogin ehlu farad la joogin ay muqaasamadu u nafci roonayd ee u dheef roonayd waa markaan ehlu farad jirin haddii ehlu farad la joogana bishardi ehlu faradku intay ka tageen ee hantida ay ka tageen markay faradkooda qaateen rubuc iyo wixii ka badan waa inay tahay walaaladuna labanlaabkii ay ka yar yihiin oo qeydkaa kale inu ku daraynaa haddii ehlu farad meesha joogana ehlu faradku baaqiguu ka tegay rubuc waa inuu ka badan yahay oo rubuc iyo ka badan waa inuu noqdaa rubuc iyo ka badan waa inuu noqdaa awowgana muqaasamadu waa inay u fiican tahay haddii si kale la isugu soo ururiyo waxaa la odhan karaa oo gebigeedabaa lagu soo duuduubi karaa ama ehlu farad ha la joogo ama yaanu la joogin markay awowga muqaasamadu u fadli badan tahay markay awowga muqaasamadu u fiican tahay markay muqaasamadu u fiican tahay imise suuray ahayd ma xasuusataa shan suuray ahayd soo ma shan suuro quray ahayd shantii suuro ee awowga ay u fiicnayd muqaasamadu markaan ehlu farad la joogin haddii ehlu farad la joogana iyadana waa shantii suuro wax ka mid ahuun oo mar ma wada noqoto ee marmar bay dhimantaa marka almuhim haddaan ehlu farad la jooginna waa shantii suura haddii ehlu farad la joogana dawaabid kaley leedahay isku soo ururiyo mar kasta oo awowga muqaasama u fiican tahay walaaladii baa lamalaabkii ka yar faradkan meesha yaallee laga tegayna waa dawaabid buu leeyahy lakin imanka u bambixi maayo hadduu ehlu farad meesha joogo haddii kalena waa shantii suuro oo qura markay sidaa tahay ee aynu aragno awowgii in muqaasama u fiican tahay markay ashiqada iyo liabkina meesha wada joogaan waxaa u bannaan calaa hada almadhab calaa madhab اljumhuur marka lagu socdo madhabkan awowgiiya walaalaha waxa wada dhaxal siinaya marka lagu socdo iyaga laftooda kusi kala qaybsamaye waxaa u bannaan kuwa aabbiyo hooyo inay tirsadaan kuwa aabe oo ashiqadu waxay soo tirsanayaan aabbiyo hooyo kuwa aabbiyo hooyo waxay tirsanayaan kuwa aabe qura ee liabka ah markay awowga wax kala soo dhiciyaan ee hantidii oo awowga uga soo dhiciyaanna waxay ula xisaabtamayaan sidii iyaga oo qura ay yihiin sidii iyaga oo qura ay yihiin taa waxaynu uga jeednaa walaalaha aabe dhib mooyaane dheef inta badan kama faa'iidaan masaladaa iyada ah walaalahan unbay wax la dhiciyeen mooyaane wax allaaliya waxay ka faa'iidayaan oo kale meesha ma taallo allaahuma ilaa inay meesha joogto ukhto shaqiiqo ah oo qura markay ukhto shaqiiqo ah oo qura joogto waa laga yaabaa wakhtiyada qaarkeed mar walba ma aha eh inay walaalaha aabbe wax u soo hadhaan waa markay shaqiiqad qura tahay amaa hadday shaqiiqad qura aanay ahayn ama akh shaqiiqahay joogo ama laba ukhtaba ay gaadhaan weligood midh kama qaadanayaan laakiin markay ukhto shaqiiqo ah oo qura ay walaalaha aabbe wax ka soo tirsato waa laga yaabaa wakhtiyada qaarkood wax yar inay uga tagto oo ay siiso macnaha usoo hadho walaalaha aabe oo zaydiyaat larbaca afar masalo la yahdo afartii zayd loo nisbeeyey zayd ibnu thaabit iyo masaa'il lamid ah waa laga yaabaa in wax yare usoo hadho laakiin kuwa aabe masaladaa shaqiiqada joog qura ay joogto wixii aan ka ahayn midh usoo hadhi maayo masaladaasuu rabaa inuu inoo tilmaamo waxaanuu yidhi waxsub bani labi lada alacdaadi warfud bani lummi maca alajdaadi waxsub xisaabi bani labi wiilashii aabbe soo xisaabi weliba wiilasha aabbo qura maaha e waxaa looga jeedaa waa awlaad alabi wey aabbaha awlaaddiisa allab iyo dhadigkay doonayaan ba ha noqdeen ee nadmiguu ku hagaajinaya waxsub xisaabi banil abi wiilashii aabbe habluuna waa la mide lada alacdaadi ay cinda alacdaadi waktiga istirsiga soo xisaabi walaalaha aabbe waktiga tirsiga ee la ystirsanayo iyana soo tiriyo soo xisaabi warfud rafid oo meesha ka saar banil ummi wiilashii hooyo wiilashoo qura maaha eh iyagana waa awlaadal ummi awlaaddii markaa hooyo lab iyo dhadigkay doonayaanba ha noqdeene iyagana rafid oo meesha ka saar macal ajdaadi awowyada la jirkooda meesha ka bixi beydka shadriga hore wuxuu inoogu tilmaamay mucaadadii haddaba bal xukumkeeda mucaadada marka lasoo tiriyo beydka labaad ha inoogu sheego bal hadda sida xukunkooduna noqonayo markaan soo tiriyo halkaan geeyaa waxkum xukun cala alikhwati walaalaha waxaad ku xukmisaa bacda alcaddi tirin dabadeed waxaad ku xukmisaa xukmuka ay ka xukmika sida xukumkaagii fiihim iyaga aada ku xukminaysay cinda faqdiljaddi marka awow la waayo marka awow la waayo sidii aad ku xukminaysay ee aada ula xisaabtamaysay markaan awow jirin sidii unula xisaabtan maantana waxkum xukum cala alikhwati walaalaha waxaad ku xukmisaa bacda alcaddi tirin dabadeed xukmuka ay midlu xukmika xukumkaagii oo kale mid u dhigma fiihim iyaga aada ku xukminaysay cinda faqdiljaddi awow marka la waayo markaan awow jirin sidii aada ku xukmin jirtay maantana ku xukmi oo hadday lab yihiin dee quwada ku kala rajax ila fabijihati taqdiimu uma biqurbihi wa bacdahuma taqdiima bilquwati ijcala markaa mar haddii akh shaqiiqa iyo akhli abay isu yimaadaan waxba ma wada qaybsanayaane shaqiiqunba iskale bilquwa baanu ku riixayaa ka kale oo ku xijaabaya marka markuu soo tirsadee uu wax la dhiciyo iska tagdheh waxba ma lihide waa masaa'ilka awowga daciifnimada usii kordhinaya awowga iyo walaalaha in wax loo qaybiyo masaa'ilka inay daciif tahay masaladaasi sii muujinaya bay mucaadadu ka mid tahay waayo qawaacidda faraa'idka laguma yaqaano qof inta wax loo dhiibo iska suuri ah oo magacuun iska ah misna farihiisa laga qaato masaladan mooyaane laguma yaqaano qofku waa laga yaabaa isagoo aan dhaxal lahayn oo dibaddaa iska jooga qof kale inuu nuqsaan geliyo sida walaalihii oo hooyadii nuqsaan gelinaya marka aabba meesha joogana aan waxbay qaadanayn saasoo kale way dhici kartaa waa la yaqaanaa laakiin qofkii oo la tiriyey oo goobta la soo geliyo wax lagula qaybsaday ciddii kale awowgii oo kale inta wax lala qaybsaday misna laga soo qaado ciddii kale la siiyey wax la yaqaano maaha mas'aladan mooyaane marka waxyaabaha awowga masaladiisu inaanay daciif tahay muujinaya in walaalaha wax loola qaybiyo oo masalan waxaad samaynaysaa awowgii marka walaalihii ashiqada ahaa labanlaabkii ka yaraadaan ee aada aragto in muqaasama u fiican tahay mar kastoo muqaasama u fiican tahay ayay masaladani u taallaa markay sidaa noqoto kuwa liabka abay soo tirsanayaan oo haddii masalan meeshii uu joogo awow iyo walaal shaqiiq ah iyo mid liaba ka shaqiiqa ah iyo iyo aabbuhu iyo waxaan leeyahay awowgu hadday wax wada qaybsadaan oo kan liabka ah meesha laga saaro xoolaha way kala badhanayaan midba nisbi buu qaadanaya waayo awowga waxaa u fiican muqaasama awowga muqaasama u fiican marka awowgii iyo shaqiiqii isu yimaadaan ee uu arko in awowgii maanta u dheefroon tahay qaybtu oo midba xoolaha barh qaadanayo ayuu ka aabbe u yeedhanaya dabeedna wuxuu leeyahy awowe laba walaala abaanu nahay adigana waa kuu simannahay marka nisbada adiga laga eego labada awow rumaad u tahay adiga waa kuu simannahay bahnimadu waa sheeko kale adiga xagga awownimada waa kuu simannahay oo labada iyadaba aabbahayo ayaad dhashay mar hadday sidaa tahay ama aabihiiba muu dhalina dee awowyadii kaluu dhalay farqi ma lehe marka sidaa arrintu ay tahay waxa weeye laba walaala abaanu kugula joognaa iyo awow marka waxaa kuu dheef roon maanta ama hadday doonto labadaba ka badiyo maanta oo kale thulusul jamiic ilmaal iyabaa u sinmaya haddaad xitaa labadaa u dayso muqaasama iyo thulusu jamiic ilmaal maanta way u siman yihiin markii hore laakiin muqaasamadaa u fiicnayd oo thulusu jamiic ilmaal muu lahayn hadday laba kasii bataanna waxaaba u tacayunaya sida thulusu jamiic ilmaal dabeedna wuxuu odhanayaa xoolaha saddex madax inooga dhigo madaxna qaado waa thuluse ama muqaasamo ku magacow ama thulus ku magacow labada magacba kaad ku magacowdaa waa sax maanta eh isaguna thuluthaankii kale ayuu qaadanaya kii liabka ahaa qorigii uu ku magacaabay muu siinina dib buu u qaata oo marka kii liabkaa isku soo hadhaan buu odhanayaa warbahibaha ma dhaxashee akh shaqiiqa baan ahay adigu iska tag marka awowgii unba wax kaga ritay ma aragtaa waa qaab yaroo si u farsamaysan oo aada arkayso inay daciifnimaadka muujinayso mas'alada marka mucaadada ay fuqahadu sheegaan waa nooca weeye adigu tiradeeda marka la tiriyana waa lixdan iyo sideed ahlulcilmiga sidaasaad inta badan kutubta ku arki inkastoo bacdulculamaa ay ka kordhiyeen oo sheekh ibnu baaz oo kale raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa fawaa'id اljaliya fi lmabaxith alfaradiya isagu wuxuu tilmaamayaa labiyo toddobaatan suuro inay tahay afar suuro oo kale ayuu ka soo dhex saarayaa ou leeyahay marka si dhaba isha looga gudbiyo masalada si dhaba loo eego afartaas suuree kalena way ku biirayaan labiyo toddobaatan suuro marka waa lixdan iyo sideed bay ahlulcilmigu kutubtooda in badan haddaad eegto markaad fuqahadaba baadho macalsharaxani hor yaalla mid kastaaba wuxuu ku odhanayaa inta badan waa hamaaniyatun wa sitiina ma markaas mas'ala saasay odhanayaan ama hamaaniyatun wa sitiina suura labadaba way ka cabiraan laakiin sheekh ibnu baas raxmat ullaahi calayhi kollay kutub kale saasa kamaan arag masalada laakiin isagu markuu tiriyey afarta suuro ee kalena wuu ku daray laba iyo toddobaatan ayuu tilmaamay inay tahay intabana matniga ayuu saaray raxmat ullaahi calayh marka masaladaasi markaad mucaadada tirsanayso ee awowga loo tirsanayo walaalaha aabe dhowr masalo ku baraarug oo marka hore aan lagu oqoonin baabka awowga awowga maciisa gabadhi ahlu farad ma noqoto sidaas sibay idlaaqi doonaan fuqahadu inta badan markaad aragto waxay odhan doonaan inan walaal ahi awowga la jirkiisa ahlu farad ma noqoto misna masaladan mucaadada marka la joogo hadhow markay walaaluhu wax qaybsanayaan gabadhu ahlu farad bay wax ku qaadanaysa maadaama uu kugu yidhi waxkum cala alikhwati bacda alcaddi xukmuka fiihim cinda faqdi اljaddi markaad awowga intiisa u dhiibtay aada siiso walaalaha tirsi dabadeed waxaad ku xukmisaa sidii markaan awow jirin markaan awow jirinna inantu maxay noqon jirtay waxay noqon jirtay inanta shaqiiqada siiba ah in walaalkeed oo shaqiiq ahi casabeeyo kalli abka ahi weligiima casabeeye iyo inay ahlu farad noqoto waxba ugama dhexayn marka mar haddaanay inanta shaqiiqada ah liab la joo aanu la joogin shaqiiq oo markan la tirsanayo aan meesha isagoo akh shaqiiqahi joogo ukhto shaqiiqahina joogto mid liaba aanay soo tirsanin haddaan masaladu sidaa ahayn oo aanay marka horeba shaqiiqa ku casaboobin marka dambe kaali abkaa ha ku casabaynina awowgunbuu wax kala dhiciye sidii iyadaan awow jirin ula xisaabtanoo inanta ehlu farad ka dhig oo markay keligee tahay xoolaha barhsi haddii wax ka soo hadhaana markay nisfigeedii qaadato akha liabkaa u dhiib ama ukhtada liabkaa cidda meesha joogta u dhiib oo ciddii meesha ay soo tirsatay iyada nisfigeeda u kamil cidna waxa ula qaybin kuwan liabkaa xitaa iyo cid kale toona qaabkaa ugu dhig haddii waxa weeye ay laba yihiin midh ka soo hadri maaye haddii awowga lala cidhiidhiyo thuluska la siiyo iyagana thulusaanka u dhiig oo kuwa liabkee raggaa iska taga dheh marka halkaa waxaad ka arkaysaa markay ku leeyihiin wاlأktu laa farda maca aljaddi laha ibtidaءan in lagu qaydo ayaynu halkaa ishaarayna awowga bilowga horaanay maciisa ahlu farad ku noqone marka dambe awowgu intiisa qaato in ahlu farad laga dhigo markay walaalaha hadhow inta baaqiga la qaybsanayso waa suure sidaasaad ku baraarugaysaa inta badanna in badanoo fuqahada ka mid ahi kuma baraarugaan bal fii bacdi اlkutub waxaad ku arkaysaa markay ciladaasi ama shubhadaasi isku taagto ee waxay kaga jawaabaan fahmi waayaan iyagoo odhanaya waxaa looga jeedaa farad cawlan oo markay agdariyadii oo kale inta qabtaan ayay odhanayaan marka la leeyahay ukhtadu awowga maciisa ahlu farad ma noqoto halkanna waa tan markii dambe awowgii dabadiye ahlu faradka laga dhigaye waxaa looga jeedaa farad cawlan ma mutaysato akdariye mooyaane laakiin hadalkaasi hadal wacan maaha waayo akdariyada lafteeda dee farad may qaadan casabanimay aakhirka wax ku qaadan doontaa markaynu aragno ee macnaha waxaa looga jeedaa oo xaqiiqada dhabta ahi tahay inantan markaa okhtada ah ama shaqiiqad ha noqoto weliba waa shaqiiqaduun liab ha noqoto odhan maayo waayo waa shaqiiqaduun cidda wax soo tirsanaysa waa ashiqada un inantaa shaqiiqada ah marka ay dambe ehlu farad wax lagu siinayo awowga dabadii iyo markan la leeyahay awow macii ehlu farad ma noqoto waxaa lagu jamcinayaa war bilowga hore awowga ehlu farad ma noqoto masalada akdariyada mooyaane oo iyadaba ehlu farad wax kumay qaadane bilowgii unbay noqoto tanna bilowga may noqone markii awowgii wixiisii qaatay iska tegey ayaynu farad u macmacnay dambe ee awowga bilowgiisa ehlu farad kuma noqoto ee mar dambe way dhici kartaa inay ehlu farad noqoto masaladu saasay udhacaysaa marka wuxuu yidhi wax subxisaabi banilabi aabbaha wiilashiisa awlaadal abi un baa looga jeedaa kuwa aabbee lasoo xisaabsanaya labna waa noqon karaan dhadigna waa noqon karaan lada alacdaadi ay cinda alacdaadi waktiga istirsiga ee la istirsanayo waktigaa tirsiga mucaadada masaladu joogto soo xisaabi walaalaha aabe warfud rafid oo meesha ka saar banil ummi ay awlaadal ummi walaalaha hooyo macal ajdaadi awowga la jirkiisa horuu inoogu soo sheegay oo xajbigii baynu kusoo aragnay wayafdulu ibnu lummi bilisqaadi markuyna lahaa horaynu usoo aragnay laakiin haddana min baabi tanbiih inuu inagu baraarujiyo aynaan ilaawin ayuu rabaa oo aynaan hadhow odhanin oo kuwa liumka ana miyaan lasoo tirsanaynin mar haddaanay iyagu kuwa liabka ahiba iyagaan dhaxal lahayn mar haddii lasoo tirsaday oo kuwa liumka anamaan soo tirsado si aanad sidaa u odhanin ayuu ku leeyahy war kuwa liumka ah markuna meeshaa keeni iyaga marnaba meesha ha keeni intuu kuu tilmaamaya waa intaa waxkum xukun cala alikhwati walaalada waxaad ku xukmisaa bacda alcaddi tirin dabadeed iyo tirsi kadib xukmuka fiihim ay ka xukmika fiihim sida xukumkii aad ku xukmi lahayd iyaga cinda faqdi ljaddi marka awow la waayo adigu nusakda qaarkeed waxay qorayaan beyt kale oo dheeraad ah ayay nusakda qaarkood qorayaan markaas boqol iyo shan iyo toddobaatanka beyde raxbiyaha asal ahaan kuma jiro laakiin waa beyt nusakda qaarkood boqol iyo lix iyo toddobaatan ka dhigaya beytkaasina wuxuu tilmaamayaa laakiin abayaadda asalka ah kama mid aha wasqid bani اlkhwati maca alajdaadi xukma bicadlin daahir اlirshaadi had iyo jeer nusakda qaarkood saasaad ku arkay oo wasqid rid bani likhwati walaalaha wiilashoodana rid maca alajdaadi awowga la jirkooda xukman xaalay arrintaasi tahay xukum bicadlin cadli iyo ku dheehan oo ku sugan cadaalad oo daahir alirshaadi hanuunintiisuna ay tahay mid muuqata iska beytkaasi adigu fii bacdi nusakh baa qoraya macnaheedu saasuu isaga dhici oo walaalaha ayuunbaa awowga u yimaada oo laysku hayaa wax ma la qaybsanayaane banilikhwa marna uma imanayaan inamada ay walaaluhu dhalaan ma soo ag istaagi karaan awowga halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam